barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka vimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin soddonka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wadajir idinkaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda doornimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda waxbarashada dhallinyarada qabaa baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan deegaanada somalilan sida guud horta ardayda waxa weyaan dugsiyadu waa saddex iyo labaatan dugsi tirada ardayda imika guud ahaanaan haynaana waxa weyaan toddoba boqol iyo saddex iyo soddon arday guud ahaan aad bay u fiican yihiin marka loo eego kategoriga iyo noocyada ay kala yihiin ardaydu
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada ka soo baxa jaamacadaha oo magaalada boosaaso xilliga fasaxa dugsiyada aqoon kororsi u sameeya ardada iyagoo warbaahinta bulshada adeegsanaya sidoo kale dhegaystayaal waxa aana idaacadda duhurnimo ka madhnaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha ah heese aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waa hagaaga waxaa kaloo aan dhegaystayaal idiin haynaa xubintii ciyaaraha si yeeshe intaasoo dhan waxaa kusoo rami doona warkii dunida
madaxweynayaasha soomaaliya iyo eriteria oo saddexdii maalmood ee tegay ay wadahadalla uga socdeen magaalada asmar ee caasimadda dalka eriteria ayaa kala seexday maanta heshiis afar qodob ka kooban sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta eriteria afarta qodob ee maxamed cabdilaahi farmaajo ee siyaasa faruuqi ay ku heshiiyeen ayaa kala ah amabuu qodobka koowaad sheegaya soomaaliya waxaa lagu manaystay inay ku taallo bar istaraatiiji ah iyo weliba khayraad dabiici ah si kastoo haataba waxa ay dhibaato kala kulantay ka faa'iidaysashadooda sababa la xidhiidha dhibaato gudaha iyo faragelin dibadda sidaasi daraaddeed eriteria waxay si xoogan u taageeraysaa madax bannaanida siyaasadeed qarannimo iyo sharafta dhuleed ee soomaaliya iyo sida oo kale dadaalada ay dadka iyo dowladda soomaaliya ay ku soo celinayaan heerkii ay soomaaliya xaqa u lahayd iyo weliba inay ku guulaysashada hadafyada ay dadka soomaaliyeed ku faanaan qodobka labaad ayaa sheegaya soomaaliya iyo eriteria waxay isku dayi doonaan inay dhisaan xidhiidh aada u dhow oo siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo weliba dhaqan iyo sida oo kale ka wada shaqaynta difaaca iyo weliba mid amni qodobka saddexaad ayaa isaguna odhanaya labada waddan waxa ay asaasi doonaan xidhiir diblomaasiyadeed iyaga oo isweydaarsan doona safiiro waxaanay sara u qaadi doonaan xidhiirka ganacsi iyo weliba kan maalgashi iyaga oo sida oo kalena isweydaarsan doona waxbarashada iyo dhaqanka qodobka ugu dambeeyey ee heshiiskan ay maanta kala seexdeen madaxweynayaasha soomaaliya iyo eriteria ayaa isna dhigaya eriteria iyo soomaaliya waxa ay ka shaqayn doonaan heshiis lagu xoojinayo nabadda gobolka xasiloonida iyo weliba isdhexgalka dhaqaale dalka zimbabwe ayaa dooranaya madaxweyne cusub maantuu isniin ah kadib markii ugu horreysay kadib markii dalkaasi uu xukumayey muddo soddon iyo siddeed sannadood ah mugabe mugabe oo sagaashan iyo afar jir ah ayaa iscasilay bishii nowembar ee lasoo dhaafay kadib markii cadaadis uu kaga yimid dhanka militariga emerson managagwa oo toddobaatan iyo shan jir ah muddo dheerna ku-xigeen u ahaa mugabe ayaa xafiiska kala wareegay markaasi mugabe waxaana haatan uu ku jiraa musharaxiinta safka hore ee xisbiga mugabe oo haatan uu hogaaminayo hogaamiyaha cusub nelson jamisa oo afartan jira
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal duhur wacana wanaagsa halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington dhalinyaro badan oo qaba baahiyaha gaarka ayaa wax ku barta dugsiye ku yaala deegaanada somalilan dhallinyaraduna wakhtiyadii hore ay ku adkeed inay helaan waxbarasho u gaara si ay ula jaan qaadaan dhalinyarada kale ayaa hadda waxbarasho u taga amaba wax ka dhigta in ka badan labaatan dugsi waxaana sidaasi sheegay agaasimaha waaxda baahiyaha gaarka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan cabdishakuur maxamed cabdi oo wariyaha v o eda magaalada boorama u waramay waxaana sioo sidoo kalena sheegay in ay sanadkan ay ardaydaasi u diyaariyeen imtixaan u gaara
haddaan u gudbo su-aasha guud sida guud horta ardaydu waxaweyaan dugsiyadu waa saddex iyo labaatan dugsi tirada ardayda imka guud ahaanaan haynaana waxaweyaan toddoba boqol iyo saddex iyo soddon arday guud ahaan aad bay u fiican yihiin marka loo eego kategoriga iyo noocyada ay kala yihiin ardaydu haddii aan dul joogsado su-aashii ahayd marka maxaa sanadkaa soo kordhay ama maxaa soo kordhay guud ahaan waxaa soo kordhay sanadkaa inaanu samayno itixaan gaara ardaydii iyagoo secondary leefala iyo iyagoo intermediana ama dugsi dhexa ah waxa si fiican u fulay waa dugsiyadii sare insha allahuna imika waxaa fulay laba kategori waayo waa saddex iyo toban qaybood dadka specialnerska ama baahida kale jirka ama maskaxda ama muxuuhaaye xubin ka mida ama indhaha laakiin labada kategori ama labada qaybood ee maanta galay taxanku waa indhoolka ama dadka baahida indhaha kale iyo dadka baahida dhigaha kale waxaad tilmaantay cabdishakuur in dugsiyada ay wax ku bartaan ay yihiin saddex iyo labaatan dugsi oo ku yaala somalilan ma magaalooyinka waaweyn unbay ku yaalaan mise meelaha ka baxsan ee tuulooyinka laftooda qaar baa ku yaala inta badan waxay ku yaalaan magaalooyinka marka laga reebo meelaha qaar oo dugsiyadii marka dambe furmay ay kamid yihiin sida buuhoodlo oo kale balle caraalo oo kale meesha la yidhaahdo waa tuulo yar oo waxaa jooga arday baahida kale indhaha oo isagana qalabkiisii siinay laakiin inta badan guud ahaan waxay ka dhisan yihiin magaalooyinka waaweyn ha ayay ka samaysan yihiin dugsiyada waayo dee iskuulladii kama furmi karaan tuulo oo waxaan ugu furmi karin dee ardayda waxay u baahan yihiin imkaaniyaad ardaydii kale waxa u dheer waxay u baahan yihiin tusaale ahaan hadduu indhool yahay gaarhigii hadduu matalan fysicalka ama jir ahaan wax ka qabo gaari curyaankii wadayey ee wiljerkii markaas tuuladii waxaana inta badan uga aanu uga suuro gelayni waxa weeyaan inuu ardayga helo wixii baahiyaadkiisa asaas darteed waa magaalooyinka tusaale ahaan magaaladan boorama oo kale waxay ka mid ahayd meelihii lagu bilaabay ardaydaasi baahiyaha gaarkaha qaba sida dhagoolaha iyo indhoolaha ardaydii indhoolaha ahayd ay dhowaan caban jireen oo ay ka caban jireen in dugsigoogii aanu furnayn ay u baahan yihiin dugsigii dib loogu furo waxbarashadii loo bilaabo kuwaas iyaga maxaad ka yeesheen aad iyo aad baad umahadsantahay haashim waana su-aal aad iyo aad wanaagsan ardayda runtii waan ka jawaabnay baahidoodii waxaan samaynay inaan muxuu ahaa dugsigii anigii adeegsanayna ama isla socona gudoomiye waxbarashada gobolka awdal inaanu jeebkayga ka iibino qalabkii ardaydu ay wax ku baranyihiin ee bril bokiskii ama muxuu ahaa buuggii u gaarkaa dadka baahida indhaha kale iyo qalimaantoodii anagu aanu kharash gelinay waayo bajad haashimu u yaalo oo gaar ah oo ardaydii dalkaba lagu maamulo xafiiskii uu leeyahay ma jiro saas darteed hadduuna jirin haddana inaad fadhiisato dee runtii maaha oo waynaad dee taxarag bacda raaxa ayay noqonaysaa oo qofka inuu dadaal sameeyo markaa kadib baad dee hawshii gaadhaysaa annagoo markaa baahidii ardaydaasi ka jawaabayna arrin jirta heel run bay ahayd waxaan isku dayna inaan qalabkii iibino sanad dugsiyeedkan sanadkanay la furmayaan iskuulkii haddii ilaha idhaahdo qalabkiina intiisii bandhayd gacantaanu ku haynaa gudoomiye waxbarashada gobolka awdalbaahaya anagoo gudoomiya sakaashanna anaga gacanteeda ku iibinay waanu furmaya sanaddugsiyeedka marka imka laga soo noqdo haddii aan leedhaha guud ahaan waddanka imtixaankii laga qabtay ee sanad dugsiyeedkan arday intee leeg oo ah kuwa baahiyaha gaarkaa qaba ayaa imtixaanka ka qayb galay aad baad mahadsan tahay guud ahaan waxaa ka qayb galay afartan arday marka koowaad waxay goolu tahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska marka hoos looga dhaadhacana xafiiska baahiyaha gaarka oo runtii labadii bilood ee itixaanka ka horreeyey aanan hayaan qura ka tegin itixaanka samayntiisa iyo hagaajintiisa iyo leefeliskiisa ardayda markaa guud ahaan noo gashay waxay ahaayeen laba arday oo baahida indhaha kale iyo sideed iyo soddon arday oo isugu jira dugsi sare iyo dugsi dhexe oo dhagool ah markaa guud ahaan waa afartan arday ardayda iminka wax ka barata dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyo hoose baahida macalimiinta ay qabaan seed u dabooli kartaan wallaahi waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan horta arrintani waxaa aada u dareema haashimow culayska ay leedahay laba kooxood baa ugu hor dareema dadka waa dadka waalidkaa ee gacanta caruurta ku haya ooaan dareemi kara culayska saaran iyo macalimiinta waxaan xirfadan taqaana ee gudaha ugu jirta labada tiim baa ugu hor dareema culayska ay leedahay sidaas darteed arday waxaan u qorsheeyey haddii ay dowladdu ila qaadato ama ila fuliso anugu inaan qorshihii keeno maadaamaan waaxdii joogo waxaan ciyaar ciyaar maaha waxay u baahan yihiin bajad waxay u baahan yihiin in lagu hormariyo muxuu haayey mar walba iskuulkooda kor loo qaado marka caqabadaha ugu waaweyn naga horyimidee waxaa ka mid a macalimiintii dugsiyada sare dhigaysay ardayda kuma filla oo sanadkii dhowaed waxay igu kaliftay inaan ardaydii ku kala jiray irshaad iyo future hargeysan ka hadlaya iskuullada macalbareefan macbabli kuwii ku jooga inaan isku soo ururino kharash lagu bixiyo annagii aan dhignoon macalimiin dib u noqonno dee waa culays jira haddii ay culayskaasi jiri maanaan dhigneen manaanaan soo ururin muddo saddex bilooda baanu dhigayno imtixaanka ka horreysay bal ardaydii looga qaadi karo imtixaan imtixaankii ka yara duwan caqabadaas markaa waa caqabad sanad walba dee imanaysa marka anigu baaqa aan ka dirayo waxa weeyaan in horta macalimiintii sekandariyada la tababaro sanadkan maanta macaliminta marka la tababaro si ardaydii markaa xirfadii suldhabaalahoo kale muxuu ahay macalinkii uu isticmaalo si uu u fahmo sida ardaygan kale uu u fahmo
cabdishakuur maxamed cabdi oo ah agaasimaha waaxda baahiyaha gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan waxaanuu magaalada booramo ugu warrameeyey waryahayaga haashim sheekh cumar good
qaar ka mid a dhallinyarada ka soo qalinjabiyey jaamacadaha magaalada boosaaso ayaa xilliga xagaaga ee ardada fasaxa ku jiraan u sameeya kulamo aqoon kororsi ah dhallinyaradaasi ayaa sidoo kaleeto warbaahinta bulshada fariimo aqooneed ugu gudbiya dhallinyarada kale si wakhtigooda ay uga faa'iidaystaan xasan macalin maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada casharada bixiya waxaanu uga warramay wariyaha v o e yuusuf maxamuud yuusuf marka koowaad aad baa umahadsan tahay yuusuf iyo idaacadda v o e da haddaan su-aashada jawaabteeda isku dayo siyaabo badan ayaa dhallinyarada wakhtiyadeeda uga faa'iideynaa marka koowaad waxaan nahay macalimiin oo dhallinyarada waxaan isku daynaa inaanu barno wixii aanu dheernahay oo aqoona inaanu barno baan isku daynaa marka labaad waxaa jira barnaamijyo aanu qabanno oo dhallinyarada aanu u qabanno kuwaasoo aan isleenahay barnaamijta waxay uga faa'iideyn karaan yacni dhallinyarada ayaa wax badan ka faa'iidi kardha meelo badan oo waxaa jira dhallinyarada wax looga faa'iideyn karo social mediaha ka mid a oo aan ku faafino fariimo aan ugu talagalnay dhallinyaradu inay wax ka faa'iidaystaan wakhtigooda ka faa'iidaystaan mustaqbalkooda ka faa'iidaystaan waxaa jira dhallinyarada meelo ay isugu yimaadaan meelahaasaanu tagnaa saasoo kale dhallinyarada intaanu aragno waxaanu u dirnaa ama gaarsiinaa fariinta ah inay mustaqbalkooda dhistaan ama dhallinyaradaas ay noqdaan dhalinyaro meel qaabka aada wax u bartaan dhalinyarada
runtii dee way badan yihiin qaababka dhallinyarada wax loo bari karo ama loo gaarsiin karo fariin aa wadin kuwo waxaa ku gaarsiinaysaa waa is arkaysaan oo waa kulmaysaan meelaad isugu imaanaysaan fadhiyaad yeelanaysaan kuwaas fariintaad halkaasaa ku gaarsiinaysaa kuwo waxaa isugu imaanaysaan galaas baad isugu imaanaysaan kuwaas galaaska isugu timaadaan fariintaada ayaga waxaa ku gaarsiinaysaa yacni isla galaaskaa dhexdiisa ayaa ku gaarsiinaysaa adigoo yacni macalin ah oo wax dhigaya baa haddana aadan ka marnayn dhallinyaradii inaad waxyaalo kale uga faa'iidayso maaha macalinimada yani inaad ardayda u dhigto maado keliya maadaad tusaale ahaan dhigaysaa maadada tusaaleha aad dhigayso xiisadii afartan iyo shan daqiiqo aad soo gashay afartan iyo shantii daqiiqo kuma jiraysid keliya hal cashar ku jiri maysid waxaa dhici kadha mararka qaybtood inaad ardaydii wax kale oo faa'iidala ah u sheegtid in dhalinyarada muxuu ahaye wax la baro inta ay iskuullada iyo jaamacadaha ay xiran yihiin gudaha magaalada boosaaso baa lagu jiraa xilligan waa iska xilligii xagaaga ujeedada ka leedihiin maxayt bismi lla ramaan raxiim aad baa umahadsantahay yuusuf waa su-aal muhiima dhallinyarada horta waxaan u qaybin karnaa saddex qaybood baan u qaybin karnaa dhalinyaro ku jidha waxbarashada asaasiga ahayd ku jidha sida secondary oo kale dhalinyaro jaamacadihii ku jidha iyo dhalinyaro labadaba aan ku jirin oo ka qalin jabisay ama aan waxbaba baranba dhalinyarada aan badanaa xoogga saarno inaan wax uga faa'iideyno waa dhalinyarada ku jidha marxaladda asaasiga ee iskoolaadka oo kale ku jira waxaa jira iskoolaadku waxay galaan sana dugsiyeedka markuu dhammaado ama bisha shanaad oo kale waxay galaan santarleysay galaan ardayda sideedadyada iyo ardayda foonfoorada badanaa waxaa xooga saarnaa ardayda foonfoorada iyo ardayda sideedadyada kuwaasoo xagaayada loo qabto kursooyin kala duwan oo looga faa'iideynayo yacni wakhtigii ay ku bixin lahaayeen meelaha inay iska fadhiyaan social mediaha markii ardaydaasi ay waxbartaan waxaa hadhow yacni ivortigaya ee dadaalka ay bixiyeen ay u mahadinayaan markii ay tagaan iskoolaadkii waxaana ka dhex markii iskoolaadka dib loo faro waxaana ka dhex dareemaysaa ardayda kale inay ka duwan yihiin waxbarashadooda ay ka fiican tahay dadaalkii sanadkaas ay sameynayaan ardayda kale inay ka dadaal yar yihiin oo yacni dhibaato aysa saarnayn halka ardayga kale ee xagaaga ku luminayay wakhtiyadiisa inuu social mediaha isaga jiro inuu banooni iska cayaaro inuu meelaha iska taagtaagan inuu tuulooyinka iska aado ardaygaas yacni markii xagaaga lasoo noqdo ama foonfoorada lasoo noqdo ama fasdeedyada lasoo noqdo halka ardaygaas ama u baahan yahay inuu bixiyo dadaal aada u dheer hadduuse dadaalkaa bixinna uu hadhow natiijada iskoolka uu keensanayo ay ahaatay mid aada u hooseysa marka ardayda u badanaa hadeertaan dadaalka u badan aan saarno ama aan yacni isku dayno inaan kor u qaadno cilmigooda waxaa weeyaan ardayda fanfoorada ah kuwaasoo yacni aan ugu talagalnay inay mustaqbalka meel fiican gaaraan centerlestka marka ay galayaan hadeertaan yani waxaa jira koorsooyin hadeertaan magaalada aan ka wadno oo hadda aan dhigayna baa jira koorsooyinkaasoo ay dhigtaan arday aada u fara badan oo isugu jira ha arday aada u fara badan oo gabdhihi wiilalba isugu jira oo ka faaidaysanaya koorsooyinkaas runtii kuwaasi markii hadhow la tago iskoolaadkooda way ka duwanaan doonaan waa hubaal markii iskoolaadka tagnana in badan baanu aragnaa
waaya ma jiraa marka wax kharashaad ah oo dhallinyaradaas laga qaadayo inta ay ku guda jiraan koorsooyinka u dhigaysaan si hadhow iyaga oo aqoon fiican leh ay dib ugu laabtaan iskuuladii kharashaadku mar walba waa jirayaa ardaydaas waxaa dhici kadha ardaygii inuu maadadii shan doolar ku baranayo badanaa ardaydii waxay xooga saadhaa maadooyinka sayniska bay xooga saadhaa shanta doolar haddii ardayda loogu dhufto afarta maadana uu baranaya labaatan doolar bay noqonaysaa yaa idinka gacansiiya marka idinka ma idinka unbaa dhalinyar ahaan isxilciqaamay si dhallinyaradaasi aqoontooda loo dhiso mise waxaa jirta cid idin fangarayso oo aada shaqadan u qabataan may wax hadeertaan si sbeshal noo yacni fangareeya ma jira dhallinyarada waxbarata ayagaa la rabaa inay isxilqaamaan oo dhallinyarada kale ay waxbaraan maxaa yeelay haddii aan anagu mar walba ka sugna inay cid yacni na fangareyso meelna gaari mayno waa inaan anagu cilmigeenna isku dirnaa waa inaan aqoonteenna isku dirnaa annagaana isfangareyna mar walbaba oo dhallinyaradaas yacni in wax la baro cid hadeertaan nagula talisa ma ay jidho ayaga laftigooda xataaba waxay ka go-an tahay inay waxbartaan oo ayagiibaaba raadinaya iskoolaadkiiyo haddaa hadeertaan booqatid meelaha bareefadyadaa lagu dhigto waxaa arkaysaa iyadoo kuleelahaas dadaad lagu jira boosaaso aada u kulushahay iskoolaadka bareefadyadaa buuxa baa arkaysaa dhallinyaradaas cidna ma aysan fangaraynin cidna ma aysan soo dirin ayagaa isfangareeyey ayagaa meesha iskeenay
waayahay hadda waxaa moodaa in iskuuladii xilligii laga soo hormariyey oo bishan sideedaad oo dhalan rabta la furi doono xilli muu ku egyahay marka inaad dhalinyaradan guud ahaan usoo gabagabaysaan casharada aad siisaan ama takhasusyada kala duwan aad u dhigtaan
wuxuu had iyo jeerba ku egyahay markii iskoolaadka la furo subax baa iskoolaadka la dhigtaa barnaamijkaana badanaa waxaa la qabtaa subax baa la qabtaa kuwaasi laftirkooda way iska yaryihiin ardaydu mar haddii la gaaro xilligaas yacni waxay sameeyaan iskoolaadka keliya bay iska aadaan oo iskoolaadka muraajacooyin u sameeya laakiin barnaamijka hadda annagoo aan wadno wuxuu ku egyahay iskoolaadka markii la furo haddii iskoolaadka lasoo horumariyey wakhtiga iskoolka saa loo furo waa joogsanaya insha allah marka ma markii ugu horeysay barnaamij noocaana dhalinyaro isxilqaamay oo dhalinyarada kale uga faa'iideynaya wakhtigooda inay waxbaraan ma barnaamijka ugu horreeya oo boosaaso lagu qabtaa may may may mar walba waa la qabtaa xagaa walba waa la qabtaa ilaa yacni annagu markaanu soo dhigan jirnay xataa iskoolaadka markaanu soo dhigan jirnay waa la qaban jiray waxaan ka xasuusanaa haa jiilalkii naga horreeyey baa qaban jiray mar walbana dee jiil baa meesha jooga jiilkaa mar walba meesha jooga ayaa barnaamijkaa qabta maxaa farqiga udhexeyn karaba is odhan karnaa marka dhalinyarada hadda xagaabaxay oo tuulooyinka magaalada aaday ee dhalinyarada kale ee hadda aada waxbadhaan oo aqoontooda aad dhistaan hadhow iskuullada dib markii ay ugu laabtaan farqi noocaya udhexeyn karaba is odhan karnaa yacni waxaa u dhexeyn kara farqi weyn baa u dhexeyn kara oo qof walbaba uu fahmi karo nin wakhtigiisii ka faa'iidaystay oo wax akhriyey oo xagaagii oo dhan ba wax baranayay iyo nin xagaagii oo dhan banooni dheelayay ama ku jiray social mediaha marnaba ma noqonayaan seem noqon mayaan waxaa ka garanaysaa yacni wakhtiyadaas iskoolka markii la furo waxaa ka garanaysaa labadaa arday farqiga u dhexeeya
kaasina wuxuu ahaa xasan macalin maxamed oo isagu ka mid ah dhallinyarada ka soo qalin jebiyey jaamacadaha magaalada boosaaso oo xilliga xagaaga ardada fasaxa ay ku jiraan u sameeya kulamo aqoon kororsi wuxuuna u warramayay waryaheena v o a yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada dhinacii kaalmaha heestaa waxaa idinku soo maqanaa codka fanaanada xayaad mustafa iyo weliba heesta ah doh
durka duruus kala idhiga dadweynigu sii daraa ilaan ishqi waa gabay maruu kugu soo degtee anuu duhuriya habeen naftayda ku sii durka duruus kala idhiga dadweynigu sii daraa dabkiyo ololkaygu shidan aduun badamin kare maxaa jirtu baaxshayo damiirna xagkaaga ba'ay dabkiyo ololkaygu shidan aduun badamin kare maxaa jirtu baaxshayo damiirna xagkaaga ba'ay waxay dulucdeedu tahay xadaadigu daawatiyo xadaad ibu fiirisaba naftani dumadaadayo duushaaday saartahay waxay dulucdeedu tahay xadaadigu daawatiyo xadaad ibu fiirisaba heestaasi doonka waxaa ku luqeynaysay fanaanada xayaad mustafe halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington barnaamijka dhallinyarada haatan ah waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal weli waxaa dalalka kala gedisan ee caalamka ka kala dhacaya kulamo ay yeelanayaan naadiyada yurub ee isku diyaarinaya koobabka ay wadammadooda kaga qayb gelayaan ee horyaalada kala gedisan kulamadan inkastoo ay yihiin kuwo saaxiibtinimo ayaa haddana waxaa ku hoos duugan magaca champions kaabka oo loogu yaray wareega koowaad ayaa maanta kulamo ka tirsan waxaa wada dheeli doonaa naadiyada b s g iyo atletico madrid atletico madrid labadii kulan hore ee u soo dheeshay waa ay badisay halka b s g iyaduna ay markii ugu dambaysay la dheesheed arsenal looga soo wadronaaday shan gooli gool atletico madrid waxay doonaysaa in mar kale guule ay ka gaarto oo horey ugu sii socoto islamar ahaantaas in ay u xaqiijiso in sanadkan ay qalabaysan tahay oo ay dhammaystiran tahay kulankan ayaa ah mid maanta dhici doona beritole waxaa is arki doona kooxaha manchester united iyo real madrid manchester united ayaa doonaysa inay guul gaarto si markaasi ay u xaqiijiso in ay sanadkan qalabaysan tahay waxaana jira walaac ay taageerayaasha naadiga manchester united qabaan oo ku aadan in xilligan aysan la soo saxiixinin naadiga ciyaartooy wanaagsan ama badan si markaasi naadiga ay isku sii qalabayso iyadoo natiijooyinka kulamadii ay dheeshayna ay muujinayso in weli naadiga ay tahay mid u baahan dib uqaabeen xooggan maadaama kulankii ugu dambeeyey naadiga liverpool ay guuldaro kala kulantay afar gool iyo goola real madrid oo uu ka tagay ciryaan cristiano ronaldo ayaa iyaduna waxa ay isku diyaarinaysaa inay sanadkan wacdar ka dhigto yurub iyo horyaalkala liigaha dalka sbain naadiga tottenham hosbar oo dhowaantan guuldaro kala kulmay naadiga barcelona kadib markii ay rigoorooyin ku kala baxeen oo guuldarro naadiga barcelona ay dul dhigtay tottenham hosbar ayaa iyaduna waxay doonaysa inay guul ka gaarto naadiga ac milan oo isu diyaarinaysa horyaalka dalka talyaaniga ee zeriaba barcelona waxay la dheli doontaa iyaduna naadiga es roma oo ay naadigii ay ku wada kulmeen jamians liigii ugu dambeeyey ee naadiga roman wacdar ka dhigtay kadib markii ay ka soo laabatay saddex gool oo hore looga soo dheliyey dabadeedna naadiga kubadda cagta ee barcelona ay u suurageli weysay inay hore usii gudubto kulankan jamians kaabka ee saaxiibtinimada ah ayay labada kooxood beritoole wada dheeli doonaan dhegaystayaal waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasi waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaarahan halkaasi aynoo joogto
jamaal axmed cismaan dhegeystayaal aad buu mahadsanya xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya haatan ah aynu mar kale dib u jaleecna dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta xamda kuwiin iyo weliba maxamed axmed bakaal ciro
iicawda jacaylka naftayda daareentee ku noqtay agtaada naruura ku cayme
iyo tasawirkaaga ku soo noqnoqdo qalbigu manasteegaalo gacaalo nafa qaatee
neecawda jacaylka naftayda dareente ku noqtay agtaada naruura ku cayme
niyadda sawirkaaga u soo noqnoqdo qalbigu ma nastee gacalo gacalo nafaqee
la nooliye heedhe nugle kalgacaylku mudaha wadnahayga
siduu na sabeeyahay neeftaa jidhku qaato unugay unugay jacaylka
la nooliye heedhe nugle kalgacaylku mudaha wadnahayga
siduu na sabeeyahay heestaasi ay wadajirka ugu luqeynayeen xamdikuyn iyo maxamed ciro waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada ee duurnima intaan mar kale wada kulmi doonana oo cabdixakiin maxamed sharwac iyo ibraahim xasan daandure iyo dalle nabadgelyo
nafluhu kama quuste nabadiyo haddaan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaa xiran
waxaa lagu nagaadaa naqasoo gilaace nabadiyo haddaan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaaxilaa
naxariista ilaahay nafluhu kama quuste nabadiyo haddaan haddaan haddaan kugu helo nasiib wanaa xiran
waxaa lagu nagaadaa naqasoo gilaace nabadiyo